الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo guda jirnay kabiiradii lixaad qeybteedii u dambeysay cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo lagu caasinimo falo inay ka mid tahay dembiyada waaweyn bal sheekhu tartiibtu u sameeyey imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh waxa uu ka dhigay dembiga lixaad ee dembiyada ugu waaweyn ilaahay oo loo shirki falo ayaa ugu horeysa ka lixaadna waxa weeyaan hadda aynu marayno labadii waalid oo lagu caasinimo falo axaadiistii saxiixaeed ee marfuuca ahayd ayaynu soo aragnay ee rasuulka loo rafcinayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qeybo ka mid ah halkan waxaan ka gudageli doonaa axaadiistii loo nisbeynayay ama aqwaashii laga warinayay kutubtii reer bani israa'iil wa can wahab bni munabahin qaala ina allaha tacaala qaal ya muusa waqir waalidayk faina man waqara waalidayhi madadtu fii cumrihi wawahabtu lahu walada yaburuh waman caqa waalidayhi qasartu cumrah qasartu cumraha wahabtu lahu walada yacuquh wahabnu munabah waa nin ka mid a culimadii reer bani israa'iil buu ahaa masiixiyada bartay islaamku hortiina masiixi ahaa uma wuu soo islaamay reer sancu ahaa jasak llah khayra ree sanca ayuu ahaa uma wuxuu ka mid noqday culimadii islaamka wuxuu arday u ahaa abu hureyra radi allahu tacaala canhu wa ardaah axaadiis aada u tiro badan ayuuna ka wariyaa wuxuuna lahaa saxiifa wax lagu magacaabo kitaab ama risaala axaadiis aho uu ka qoray abubakr ninka la yhahda abu hureyra radi allahu tacaala canhu wa ardaah saxiifada mucdamkeeda waxay ku sugan tahay ama badankeediiba في مسند الإmام أحمد بن حنبل hذا ma xdثna bه أbو هريرة عن وهب بن منبه hذا ma xdثna bه أbو هريرة رضي الله تaعالى عنه وأرضاه صaحيifadii oo gooni loo daabacayna way jirtaa ilaa iyo boqol iyo ziyaado xadiiث afar iyo labaatan xadiiث taqriiban gaaraysa وهب بن منبه hadaba waa caalim buu ahaa hadday noqon lahayd injiil iyo kutubtii hore iyo hadday noqon lahayd kitaabkeenanba culimada iسlaamka taabiciintuu ka mid yahay raxmaة الlahi taعaalى عalيه wah bnu munabah wuxuu yidhi ina allaha tacaala qaal sidii kutubtii hore maadaama caalim uu ahaa uu yaqaanay ku qornayd buu tilmaamayaa haddaba meesha waxaa imanaysa kutubtii hore ee reer bani israa'iil waxa ku sugan ma laga warami karayaa injiil iyo towreed wuxuu ahaaday iyo zabuur saddex xaala mid un weeyaan sida culimada islaamka yihaahdaan saddexdaasi waxa weeyaan inuu yahay waxa ku sugan wax waafaqaya kitaabkeena qur-aanka ah markaasi waa la sheegi karayaa dhibaato male isagoo istinaas ah laa istidlaal wehel baa laga dhiganayaa mooyaane daliil laga dhigan maayo maxaa yeeley kitaabkooda wax ku sugan annaga daliil inooma ah kitaabkeennan baan oga maarmaynaa waa sida xadiidkan hadda uu tilmaami doono qowlkan alle uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muusa sidaasi la-eg kitaabkeenna qur-aanka iyo sunnada nebiga waa ugu qoran tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh istinaas iyo wehel baa laga dhiganayaa taasina waxay ku tusinaysaa in kitaabkeenan qur-aanka ah iyo kutubtii hore reer bani israa'iil ilaahay uu siiyeyba subxaanahu wa tacaala ay ka wada siman yihiin waalidka in loo baarinimo falo in ay ka wada siman yihiin in caasinimadu ay tahay kabiira min alkabaa'ir dembiyada waaweyn dembi ka mid inay tahay waa ka wada siman yihiin diimaha ilaahay soo dejiye oo dhan subxaanahu wa tacaala tanaana ku tusinaysa shayga labaad waxa weeyaan cagsigiisii oo ah kitaabkooda waxa ku sugan ama kutubtooda waxa maanta ku sugan ee islamarkaana ka hor imanaya kitaabkeenna waxa ku sugan oo waxaa maxaa ka mid a waxaa ka mid ah qowlkooda ay leeyihiin ciise waa ilaahay ama waa wiilkii ilaahay ama isagiiyo hooyadiiba sidaasi la-eg allah qur-aankii inoogu sheegay subxaana wa tacaala laqad kafara aladiina qaaluu maxay ahayd ina allaha thaalithu halaath way gaaloobeen kuwa yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay saddex midkii saddexeeya inuu yahay kii saddex saddexaynaya inuu yahay way gaaloobeen buu alla yidhi subxaana wa tacaala oo ah nebiyullaahi ciise ay ku tilmaamayaan ilaahay ama wiilkii ilaahay allah subxaana wa tacaala wuu inoo tilmaamay anta qulta linnaasi itakhaduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah qowlka isaga waa marduud tamaaman waxaa kutubtooda ku sugan ee ka hor imanaya nusuusta sharciga kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa wax isna la radinayo aan la qaadanaynin qeybta hore maxay ahayd way waafaqaysaa wehel ahaan baan u qaadanaynaa mooye deliil ahaan u qaadan mayno qeybta kale way ka hor imanaysaa waa laga tegayaa bilkuliya qeybta saddexaad waa qeyb dhexe weeyaan ka hor iman mayso mana waafaqayso kamana hor imanayso wax diidaya oo khilaafayana ma ah arrinta ayadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay xadiidkii cabdullahi bni camr bn alcaas fi saxiixi albukhaari wagayrih xadiduu can bani israa'iila walaa xaraj in laga sheekeeyo dhibaato ma laha in sidaasoo kale laga sheekeeyo wax dhibaatoy leedahay ma leh haddaba qowlkan isaga ah waxa imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh usoo qaadanaya waa qeybta hore oo ah in uu waafaqayo nusuusta sharciga ahayd oo uusan khilaafaynin marka sidaa darteeda nusuustii kitaabka iyo sunnada markuu soo tilmaamay qur-aanka wuxuu ka yidhi caasinimadii waalidkii oo la caasiyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qeyb ka mida waxay ka tiri waalidkii oo la caasiyo ayuu halkanna wuxuu tilmaamayaa kutubtii horena inay sidaa ku qoranta maha kitaabkeenna oo keliya diimihii horena in ilaahay ku nacay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uusan jeclayn marnaba qofka caasiga ah caasi waalidkii inuusan ilaahay jeclayn wahb bnu munabah marka wuxuu leeyahay qaala ina allaha tacaala qaal alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa muusa nebi muuse waqir waalidayk labadii waalid ee ku dhalay weynee qaarku waa weyneynta weeyaan in la weyneeyo labada waalid ayuu ilaahay faray subxaana wa tacaala nebiyullaahi muuse aabihii maba uusan soo gaarinoo waynu ognahay waa hooyadii weeyaan fa ina man waqara waalidayh aabihii iyo waalidkii hadduunan qofka soo gaarin barima u noqon karaya nacam xadiid cabdullaahi ibnu cumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala canhuma laga warinayey saxiixna ah ayaa tilmaamayey maalin maalmaha ka mid ah ayaa naaficu mawlihiisa ayaa wuxuu arkay cabdullaahi bni cumar oo nin reebaadiyo iska socda dameerkiisii oga degay camaamadii uu qabayna siiyey qoraxdii inuu ka dugsado markaasu wuxuu yidhi soo dhowow cabdullaahi bni cumar baa waxaa lagu yihi marka allaha kuu naxariistay ninkan waa nin reemiye ah nin waxaan oo dhanba ay u arkaya wax weyn ma ah in yar baa isaga filnaan lahayd ma iska dhaaftid oo faraha ka qaadid markaasuu wuxuu odhanayay ninkan aabihii iyo aniga aabbahay cumar bna khadaab ayaa saaxiibo ahaa sidaa darteedaan ku xiriirinayaa oo nebigaa waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam sababtuu u samaynaya waata haddaba nebigan waxaan ka maqlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo dhahaya baarinimada waalidka waxaa ka mid ah dadku xiriirka la lahaa ee asxaabta la aha oo la xiriiriyo maaha nolosha keliya hadduu dhintay wasiyadiisii oo la fuliyo dardaarankiisii baarinimaday ka midta dadkii uu jeclaa oo la jeclaado baarinimaday ka midta dadkuu xiriirin jiray oo la xiriiriyo baarinimaday ka midta waxyaabahaas oo dhan oo la sameeyo baarinimaday ka mid tahay marka in allaha tacaala qaala yaa muusa waqir waalidayk labadii waalid ee ku dhalay weynee fa ina man waqara waalidayh qofka labadiisa waalid weyneeya buu rabbi yidhi madadtu waan kordhinayaa fii cumrihi cumrigiisaan kordhinayaa oo xadiid saxiixa ku soo arooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga warinaya cabdullahi bni camr bni caas iyo keyrkiisa bay warinayaan sunankana ku sugan inuu rasuulku odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha cumriga ilaahay ku siyaadiya waxaa ka mid ah waalidkii oo loo baarinimo falo rixmkii oo la xiriiriyo guud ahaan rixmkii gaar ahaanna waalidkii way ka mid tahay marka halkaasay iska waafaqayaan cumrigan la dheeraynaya madadtu lahu fii cumrihi ama madadtu fii cumrihi cumrigiisaan u dheeraynaya laba macnoba waa lagu fasiraa xadiidka markay culimmadu fasirayaan imaamu shawkani raxmat ullahi tacaala caleyhi risaalu ka alifay keyrkiisana waa ka alifeen xadiidka isagaa jamcintiisa iyo aqwaasha culimmadu waxay ka yihaahdeen kordhinta alle subxaanahu watacaala uu kordhinayo cumrigiisa sidee weeyaan laba qowl baa ugu muhiimsanoo waxa weeyaan qowlka koowaad wuxuu leeyahay qofka wuxuu leeyahay laba ajal waxaa laga yaabaa mid hore iyo mid dambe laga yaaba inuu ku dhiman lahaa maalan kaba soo qaad afartan sano ta labaadna inay u qoran tahay inuu ku dhinto konton sano haddii uu la yimaado asbaabaha cumriga lagu dheereeyo waa loo kordhinayaa ilaa konton sano ilaahay gaarsiiye oo tii dambe uusan dhaafaynin ah qowlkaa waxaa ka wanaag badan qowlka labaad oo ah ilaahay subxaanahu watacaala qofkan cumrigiisa ziyaadaiyo nuqsaan toona ma leh waa meesha ilaahay gooyey waxba laga bedeli maayo laakiin barakadan la sheegayo cumrigan la dheeraynaya ee la sheegayo macnihii cumrigiisii oo iska yarbaa ilaahay u barakaynaya subxaanahu watacaala cumriga ilaahay barakeeya haba yaraade waa ka barako badan yahay cumri dheer oo aan barako lahayn markaa madadtu fii cumrihida taasaa loola jeedaa hadalkaasaana habboon baad moodaa hadalkaas ayaana habboon oo taa waxaa kuugu daliila in badan oo culimmada islaamka ka mida cumrigooduna yaraan ahaa oo dhowr iyo soddon sano qaar ku dhintay baa jira ama soddon sanoba ku dhintay haddana caalim min alculamaa ah min asaxaaba kasoo bilow waxaa ka mid ahaa mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa ka mid ahaa dhowr iyo soddon sano ku dhintay haddana waa caalim min alculamaa nebiga oga markhaati kacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal raayat alculamaa ayuu maalinta qiyaamaha isagu qaadi doonaa hogaanka culammada iyo calankooda isagaa u sida maalinta qiyaamaha ah marka cumrigaa ilaahay u barakaynaya qofki ricimka xiriirinayay waalidkiisa xiriirinaya baariga u ahaa ilaahay baa cumrigiisii u barakaynaya tallaabadu qaada waa tallaabo barakaysan bay noqonaysaa wa wahabtu lahu intaa keliya meehe waxaan u hibaynayaa kaa isaga ah waladan awlaad baan u hibaynayaa yaburuhu baari u noqonaya waman caqa waa ka cagsigeediina weeyaan waman caqa qofka caasi ku noqda waalidayh labadii waalid ee dhalay qofka caaq ku noqda ee caasinimo la yimaada qasartu waa gaabinayaa cumra cumrigiisii baan gaabinaya walow boqol sana ma ha gaare boqolkaa waxay kaga dhammaatayba lama yaqaano baraka darri iyo khayr darri wuxuu ka qabo wawahabtu lahu cumrigaa dheer ilaahay siiye subxaana wa tacaala aan barakada lahayn dhinaca kale ciqaab baa ilaahay kala kulminaya oo maxay tahay wawahabtu lahu waxaan u hibaynayaa waladan awlaad baan u hibaynayaa yacaquhu caasi ku noqda isagana awlaad isagana caasi ku noqdo intuu aabihii iyo hooyadii mariyey marisa ayaan siinayaa oo aljazaءu min jinsi اlcamal weeyaan wa jazaءu sayi'ati sayi'at miluha xumid waa un xumi kale abaalmarinteedii weeyaan ilahay subxaana wa tacaala taasuu marka ku abaalmarinaya kaasina ama nusuusta sharciga way tilmaantay oo axaadiistii aynu soo aragnay baa rasuulka ku sheegay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh qofka caasiga ilaahay subxaanaه wa tacaala ciqaab ayuu adduunka ugu soo dedejinayaa qof ilaahay subxaanaه wa tacaala ciqaab usoo dedejiyey ma jiro ilaa waxaa uu ka mid ahaa dadkii adduunka loogu soo dedejinayo ciqaabtooda inta aan aakhiro iyadoo ay u dheer tahay qofka caasiga ah baa ka mid ah wa can kacab oo qaala kacbin wuxuu odhanayay kacab ninkii la odhan jiray kacb alaxbaar culimmadii reer bani israa'iil buu ahaa waagii cumar buu soo islaamay sidaynu tilmaannay waagii cumar ayuu soo islaamay waagii abubakr sidiiq iyo ka hor midna muunan soo islaamin marka waa taabici weeyaan reer bani israa'iil ah towraad buu aada u yaqaanaa isla markaana kitaabkeenna qur-aankana wuxuu noqday dadka aada u bartay ee culimmada islaamkana ah waladii nafsii biyadihi waa dhaaranayaa kacab wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye ina allaha alle layajcalu waa yeelaa xayna alcabdi ida kaana caaqan liwaalidayh liyucajila lahu اlcadaab xadiidka hadda aynu soo sheeganay ayuu waafaqayaa qowlkan kacab allah naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa buu yidhi ilaahay waa yeelayaa subxaanaه wa tacaala qofka caasiga ah ilaahay waa yeelayaa subxaanaه wa tacaala liyucajila mid labadiisa waalid caasiga ku ah liyucajila lahu mid usoo dedejiyey qofka isaga alcadaab cadaabka mid usoo dedejiyey adduunkaa ilahay ugu soo dedejinaya subxaanaه wa tacaala waina allaha alle layaziidu waa u kordhiyaa cumra alcabdi qofka cumrigiisa waa u kordhiyaa oo u barakeeya idaa kaana hadduu yahay baaran mid baari hadduu yahay biwaaliday liyaziida si uu usii kordhisto kaa isaga ah biran wanaag iyo wa khayran bir iyo khayr si uu usii kordhisto ilahay cumrigiisa u ziyaadinaya subxaana wa tacaala waana u barakaynaya wa qaala abu bakr bn abi maryam oo culimadii islaamka ka mid ahaa ayaa wuxuu yihi qara'tu fi tawra towraad ayaan waxaan ka akhriyey man yadrib abaahu yuqtal meeshan ma laga qaadanaya towrad akhrinteeda inay bannaan tahay inan caalim min alculamaءi اlmuslimiin ayaa wuxuu leeyahay qara'tu fi اtowra culimada islaamku hadallay ka yihaahdaan intaa ka hor cumar bna khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo kitaabkii towreed ahaad wata nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam iyo injiil wuxuu ahaaba markaasu wuxuu ku yihi rasuulka allah waxa ku sugan dhegeysa halkan aan kuu akrinaya cumar waa waday rasuulka miyirki waa doorsoomay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wejigiisii oo idil cumar baa la yihi war ka jooji rasuulka soo ma aragtid siduu u doorsoomay wejigiisa cumar radi allahu tacaala canhu ardaa markiiba waa istaagay isagoo dhahaya radina bاllahi rabba wbiاlslaami diina wbmuxamadi salى اllahu عalيه waslm nabiya ilaahay baan raalli ka ahay rabbinimo diinta islaamkana diin baan raalli oga ahay inay ii tahay nebigana rasuulnimo iyo nebinimo raalli oga ahay waa istaagay cumar marka raalli ahow rasuulka allow rasuulku wuxuu yihi calayh الsalaatu wasalaam allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya haddii uu noolaan lahaa nebiy llaahi muusa ama nebiy llaahi ciisa lafdi kale ama muusa wa ciisa waa isku darayeene xayayni lamaa wasicahumaa ila itibaaci uma hadday nool yihiin labadooda maanta waasicba umaynan noqoteen ilaa inay raacaan mooye maxaa yeele ballantii ilaahay la galay ambiyadaa saas ahayd ballantii ilaahay iyo ambiyada ka dhexaysay baa waxay ahayd haddii rasuulkaasi uu yimaado sida aayaddii qur-aankeed rabbi inoogu sheegay idinkoo nool hadduu yimaado latu'minanna walatansuranna qaala aqrartum waakhadtum calaa dalikum isri qaaluu aqrarna arrintaa iyada ah inaad u gargaaraysaan rasuulka muxamed ah ood u nusraynaysaan maiga ballan qaadaysaan ambiye alley haah bay yidhaahdeen alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala markhaati haddaba idinku ahaada ballantii ilaahay la galay baa saas ahayd ambiyanimadoodii iyo rasuulnimadoodii waa dhammaatay haddii nebiyullaahi moxamed oo nool ay soo gaaraan meesha marka waxaa imanaysa ka warrama nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam inan isagu ma dhimanin waa iman doonaa sida axaadiidta saxiixa inoo sheegayso waa soo degi doonaa dijaal buu dili doonaa ilaa gayri dalik nusuusta sharciga baa tilmaamaysa sow nebi ma aha maya marka uu soo degi doono nebinimadiisii iyo diintiisii waxba ku xukmin maayo kuna dhaqmi maayo bal diinteennuu ku dhaqmayaa nebiyullaahi ciisa maxaa yeelay nebigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nafs alxadiid ayuu ku tilmaamay isagoo dhahaya wuxuu soo degi doonaa ku soo degi doonaa minaaradda dheer ee cad ee ku taalla sharqiya dimashq halkaasuu kusoo degi doonaa wuxuu markuu soo degay salaada fajar weeyaan iyadoo loo adimay mahdigi markaasuu mahdigu odhan doonaa natuji nabiyullaahi ciisa wuxuu leey adigaa laguu adimo laguu aqimay aniga laima aqimin natujiyona horkac waa ku daba tukanayaa marka salaadeennan sidaan u tukanna ayuu u tukan doonaa markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaksiru الsaliib wayaqtulu اlkhanziir wayarfacu اljizya saliibkana waa jebin doonaa maanta macatabkan ay haystaan ee karooska ay ku dhegan yihiinna wuu ka burburin doonaa doofaarku dili doonaa jizyaduu diidi doonaa ama islaamnimo ama gaalnimo wax ka dhexeeya ma laha maalintaa dagaal buu ku qaadaya nebiy llahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka wuxuu iman doonaa isaga oo ku camal falaya diinteenna laa diintiisi marka meeshaa waxaa laga qaadanayaa nebiy llaahi ciisa waa qof ka mida ummaddan noqon ayuu noqon doonaa soo degitaankiisa uu soo degayo isagoo qof ummaddan ka mida ah ayuu soo degayaa ma aha isaga oo nebinimadiisii iyo risaaladiisii iyo diintiisii haysta oo dadka diintiisii ugu yeeraya maya taa yada maaha walidaalika ayaa culimada islaamku marka ay ka hadlayaan saxaabada sida imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa asma saxaaba tajriid asmaa saxaaba markuu kaga hadlayo iyo kayrkiisaba waa keenaan xaafid ibn xajarna waa keenaa imaamu alciraaqi oo sheekhiisa waa keenaa marka uu ka hadlaya altaqyiid waliidaax kitaabka musalax xadiidka ah wuu keenaa masalada iyada ah nebiy llaahi ciisa inuu qof ummaddan ka mida yahay wagayrihim min alculamaa kulli waa ay ka hadlaan arrinta iyada ah in la akriyo haddaba ma bannaan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha iyadaa wuxuu uu ka xanaaqay aad iyo aad buu uga xanaaqay laba mid un weeyaan marka qofka akhrinaya inuu yahay qof caalim ah oo diinteennan yaqaana isla markaana doonaya inuu ogaado akhطa'da reer bani israa'iil si haddii ay noqoto beri in lala niqaasho iyo wixii la mida dhibaato ma leh qofka inuu caami yahay markaa looma baahna inuu akhriyo maxaa yeele waxaan shubho ahayn iyo waxaan daldalool ahayn kama faa'iidaysanayo waxaanan ahayn daldaloolo kama faa'idaysanayo waxaan khuraafo ahayn maxaa yeele been baa ka buuxda been abuurad ayaa ka buuxa ama ilaahay ku been abuuranayaan ama ambiyadiisa ay ku been abuuranayaan ayay kitaabkooda iyagu ku qoreen maxaa yeele tabdiil baa ku dhacay oo taxriif baa ku dhacay ziyaadaa ku dhacdo waxbaa lagu daray waxbaa laga gooyey kitaab weeyaan sanad walba ay wax ka bedelayaan sidaynu ogsoonnahay wa qaala abubakr bni abi maryam wuxuu odhanayay qara'tu fi towraa towraad ayaan akhriyay abubakr bni abi maryamna waa caalim min alculamaa caalim min alculamaa wey ahlulxadiid ah qara'tu waan akhriyey buu yidhi fi towraa man yadarib waxaa ku qornaa xagga caaqnimada marka laga hadlayay waalidka oo lagu caasi noqdo towraad iyadu waaba naga fogeydba waxaa ku qornaa man yadarib qofka garaaca abaahu aabihii garaaca yuqtal waa la dilayaa soo qofka hadduu waxada gacanta lagama gooyo diinteenna nisaabkii iyo qadarkii wax lagu goynaya hadduu gaaro soo lama goynayo nacam hadduu qofka qadaf la yimaada iyo jaa-ifo oo qof kale zino ku sheego markhaatina uusan la imanin soo lama karbaashayo siddeetan karbaash nacam midla dalik cuquubadaasoo kale waalidka qofka caasi ku noqda cuquubadiisu waxay ahayd towraa sida ku qornayd in la dilo wa qaala wahab wuxuu yidhi wahab bnu munaba haddaynu soo arkayna weye fi towraa waxaa ku qornaa calaa man saka qofka dharbaaxa waalida waalidkiisa qofka dhaawac gaarsiiye ee dharbaaxa alrajmu dhagax baa lagu dilayaa waa la dilayaa laakiin see loo dilaya dhagax baa lagu dilayaa saasaa ku qornayd alkabiiratu asaabica kabiirada toddobaad kabiirada toddobaad waxa weeyaan aklu ribaa ribadii oo la cuno ribadu macnaheedu waxa weeyaan waa ziyaadada weeyaan waa wuxuunan qofku xaq u lahayn oo dheeraad ah oo u qaato labadii noocee ribada ahayd riba alfadl iyo riba nasii'a riba alqardina waa la sheegaa laakiin dhinaca kale ay raacaysaa dhibaato male leh sida nusuusta sharciga inoo tilmaameen labada nooc ee waaweyn bay u qaybsantaa ama intaa ma ka badan tahay waa masalo kale weeyaan oo axaadiidta saxiixa waxay inoo tilmaantay inay ka badan tahay axaadiidta saxiixa waxay tilmaamaysaa dhowr iyo toddobaatan inay tahay buu rasuulka ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu odhanayay ashirku bidcun wa sabcuuna shucba wariba mila dalik xadiidkana sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelayaa kusoo saarayay saxiix jaamici sagiirka shirkigu wuxuu u qeybsamaa iyo gaalnimadu dhowr iyo toddobaatan ribaduna intaa in la eg weeyaan buu nebiga yihi alayh isalaatu wasalaam ribaduna dhowr iyo toddobaatankaasay u qeybsamaysaa dhowr iyo toddobaatan nooc weeyaan ribadu marka waa xaraam itifaaq bilkitaabi waاsunna waijmac اlculamaa kitaabka allana saasaa ku qoran inay xaaraam tahay sidaynu arki doonno aayadaha qur-aanka ah sidoo kale sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam taa waxaa la mid a ijmaaca culimmada islaamka ah inay xaaraam tahay ribadii kitaabkeenna keliya ma ahe kutubtii islaamka ahayd ee ilaahay uu soo dejiyey oo dhan towraa iyo injiil iyo zabuur dhammaan inay xaaraam tahay baa ku qornayd ribadu inay xaaraam tahay ayaa ku qornayd reer bani israa'iil baa ugu horreysay oo bilowday ribada ilaa yowmina haadaana iyadaa macruuf ku ah ribo qolo la timaadaana ma jirto ilaa ilaahay inuu tirtiruu ballan qaaday subxaana wa tacaala xoolo ku yimaada ribo ma jiraan ilaa ilaahay waa tirtiraa siduu ballan qaaday habbataan meeshay doonaanna ha gaaraan ballan ilaahay waxaa u ah subxaana wa tacaala inuu tirtiro talabaad qofka isaga adduun iyo aakhiraba wuxuu u banbaxay waxa weeyaan la dagaalanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u banbaxay waa la dagaalanka ilaahay ilaahay buu la dagaalamaya subxaana wa tacaala ribadu marka waa xaaraam weeyaan jamiica aladyaan bay xaaraam ku tahy diimaha oo dhan alle subxaana wa tacaala addoommadiisa dulmiga waa ka xaaraam yeelay xadiidu lqudsigii fi saxiixi muslimi can abi dar can rasuuli اllahi salى اllahu alayh alih waslama fima yarwihi can rabbihi tabaaraka wa tacaala yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu bu rabbi yihi subxana wa tacaala addoommadaydiiyo nafteyda dulmiga waan ka xaaraam yeelay dhexdiinana waxaan ka dhigay mid xaaraam ah ayaan laysdulminin buu rabbi yihi subxaana wa tacaala ribadu marka waa dulmi weeyaan wama allahu yuriidu dulma lilcibaad ilahayna addoommadiisa dulmi uma rabo in la dulmiyo ma rabo alle subxaana wa tacaala ribadu macnaheedu marka waa ziyaadadii weeyaan ziyaadadaasi ha ku timaado wax markaa taagan oo ah shay isku jinsi ah oo la kala saro mariyo maalan waxaad tiraahdaa kiilo bur ah iyo laba kiilo oo isla noocii ah burkii ah in la isku bedesho ama timirtii ama wixii la mid ahaa walow haba noqotoba naqdi iyo wixii la mid ah isii waan ku siinayaa timirtan way fiican tahay tanna way xun tahay sidaa darteeda tan xun oo laba kiila ayaa tan fiican oo kiilaan isku doorsanayaa waa ribo weeyaan maalin maalmaha ka mid a bilaal xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa timir aan fiicnayn baa guriga nebiga taale calayhi salaatu wasalaam waa qaaday oo bilaal timir fiican buu kusoo bedelay nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam nebiga marka wuxuu yidhi oo timirtan fiican xaggeen nooga timid bilaalow markaasuu wuxuu yidhi rasuulka allow tii xumayd oo laba suus ah baan qaaday hal suus oo tan fiican baa noogu soo bedelay ama laba kiilo tii xumayd ah iyo hal kiilo tii fiicnayd baan isku soo bedelay nebigu wuxuu yihi awah caynu riba war go-aanan ahayn sowma ogid ishii ribadaba inaad ku dhacday mahaba hareeraheedii naftirkeedii baad ku dhacdayba ishaad ka riday macnaha ribadii iyadii baabaad ku dhacdayba bedel tan celi oo iibi tan xun labadii kiilo iyo saddex kiilo iyo waxaad doonaysidba lacag ku soo bedelo uma tii fiicnayd markaa soo iibso sidaa yeel waxaa la mida maalan dumarkeennu markay dahabka doonaya inay iska bedelaan ninka dahablaha loo tegaya kii horaa loo geynayaa markaasuu waxay qaadanaysaa dahab fiican oo noocii ugu dambeeye ah waxaa la leeyahay farqi intaa le e ku dar marka waa caynu riba asalka ribada weeyaan ma bannaana maxaa la samaynayaa dahabkaa aadan doonaynin iska iibi lacagtaadii soo qaado dahabkii aad doonaysay iibso markaa waxaad ku daraysa aday ku jirtaa waxaad ku daraysa aday ku jirtaa maxaa yeeley xadiidka fi saxiixayn ee bilaal naf ahaantiisii weeyaan dahabkuna sidaynu ogsoonnahay ama ha ku timaado nooca kale ee ah nasii'a taas oo ah qofkan amaah baad siinaysaa boqol dollar ah maalan waxaad leedahay bishan markay dhammaato ama isbuuca intaa markuu yahay ama intaa muddada intaa ah waa inaad ii keentaa boqol iyo toban tobankaa ziyaadada ah waa ribo weeyaan ma banaana xaaraamna weeyaan ribada marka waa noocyo badan tahay sida nebigu inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh jamiic aladyaanna xaaraan bay ku ahayd halkan marka waxaynu ka arki doonaa nusuusta sharciga ahayd bilkitaabi waاsunna qaala allahu tacaala ilaa iyo lix meel in ka badan ayay qur-aanka kaga soo aroortay ribada lix meelood wax ka badan ayay qur-aanka kaga soo aroortay ilahay isagoo ka warramaya subxaana wa tacaala laba meelood keliyuu sheekhu soo qaadan doonaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbi min allahi warasuulih waxa lala hadlaya waa mu'miniintii alle uu ku leeyahay subxaana wa tacaala war hoy mu'miniinay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala adoo mu'min ah haddana ilaahay ka cabso maxaa yeelay waxa soo socdaa wax weyn ah waxa soo socdaa wuxuu yahay sida cabdullahi bn mascuud ohan jiray weeyaan haddii aad maqashid iyadoo yaa ayuha aladiina aamanuu la leeyahay dhegtaada raaraci buu yihi ama waxbaa lagu fari doonaa ama waxbaa lagaa reebi doonaa halkan waa reebistii weyaan waxbaa la iska reebaya yaa ayuha aladiina aamanuu magaca waa nida tashriif iyo takriim ah weeyaan dhawaaqis rabbi subxaanahu wa tacaala sharaf iyo karaamo leh ayuu mu'miniinta ugu dhawaaqayaa oo uu leeyahay war inta alla rumaysay ee iimaanka laga helay itaquu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga maa baqiya wixii ka haray min aribaa ribadiina ka taga ribada intii ka hartayna ka taga maxaa yeeley way ku tacaamuli jireen waagii jaahiliga jaahiliga sidaasay ahayd qofkan qof baa xoolu amaahinaya markaasu wuxuu leeyahay wakhtigaa iyo wakhtiga iigu keen hadduu keeni waayo iyadoo intaa iyo intaa weliba intii uu siiyey ka badan ah hadduu keeni waayo qofkii wuxuu leeyahay intaasaa kugu korodhay waa la ziyaadinayaa ribadii waa sida nafsu shay maanta ay tahay oo kale leanna yuhuuddii waagaa joogtay maantana waa joogtaa un iyagun baana shalay wadi maantana iyagun baa wada marba noocun bay noola imanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu islaamku waxaa ma ogolo dulmi weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah war ilaahay ka cabsada oo wadaruu ka taga maa baqiya wixii ka haray min arribaa in kuntum haddaa tihiin mu'miniina kuwa alla rumaynaya fiira hadda waxa laisku xirayo shardi weeyaano haddii aad tahay mu'min ribada ka tag meeshaa maxaa laga qaadanayaa qof mu'mina ribo ma cunaba ribo ma qaato qof mu'mina ribo kuma dhaco abadan ribo kuma dhaco qof mu'mina maxaa yeelay ilaahay baa ku xiray subxaana wa tacaala iimaankeennii in kuntum haddaa tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina ribadii ka fogaada fain lam tafcaluu haddaydan yeelin soo maaho ribadii aad ku dhacdaan fa'danuu ogaada dagaal u ogaadaa la leeyahay fa'danuu ogaada iclaan weeyaan ogaada bixarbin dagaal ogaada min allaahi idinkaga yimaada alle xaggi iyo wa rasuulihi rasuulkiisaba xarbi iyo dagaal laba dhinac leh dagaal laba dhinac idinkaga imanaya waa dhinace dhinaca ilaahayna wuu kaaga imanaya subxaanaه wa tacaala dhinaca rasuulkana waa kaaga imanaya salawaat اllahi wasalaamu عalayh dhinaca rasuulkana waa kaaga imanaya salawaat اllahi wasalaamu عalayh marka dagaalkaa ogaada la leeyahay faأdanuu ogaada bxarbin ogaada fain lam tafcaluu haddaydan sidaa yeelin faأdanuu ogaada bxarbin ogaada min allahi iyo warasuuli idinkaga yimaada adaanka macnihiisuna waa iclaan weeyaan waa ogeysiiski ogaada oo waxaa laydin ogeysiinayaa bxarbin dagaal min allahi idinkaga yimaada iyo warasuuli qaala tacaala alla wuxuu yihi aladiina yaأkuluuna الriba qolooyinkii ribada cunayay buu rabbi inoo tilmaamaya subxaanaه wa tacaala uu leeyahay aladiina kuwa yaأkuluuna cunayaan الriba ribada kuwa cunayaan laa yaquumuuna kici maayaan oo istaagi maayaan oo socon maayaan ilaa kamaa sidii oo kale mooye yaquumu u kacahayey alladii kii yatakhabatuhu uu taabtay oo wareeriyey ashayaanu shayaankuu wareeriyey qof waalan ma aragtay weliga kama doorsana yani kama duwana qofka ribada qaatay kaa kama duwana wa ficlanna waa sidaa weeyaan dadka weli ma aragteen morgejka guryaha ku dhacay waa waalan yihin sidii wax waalan wey miyir ma laha maalintuu ku dhacay baa miyir ugu dambaysa waa sida rabbi u ishaaraya subxaanaه wa tacaala aladiina kuwa yaakuluuna cunayaan alriba ribada kuwa cunayaan laa yaquumuuna kici maayaan ilaa kamaa sidii oo kale mooye yaquumu uu kacayay aladii kii yatakhabatuhu uu wareeriyey ashayaanu shayaanku uu wareeriyey min almasi taabasho shayaan baa taabtay oo qof waalan sidiisii oo kale weeyaan miyir ma laha bmacnaa qofka waalan xalaalna ma yaqaan xaaraamna ma yaqaan waxana wanaagsan ma yaqaan waxana xun ma yaqaan qofka ribada ku dhacayna saa weeyaan morgejkii baa waalaya xalaal iyo xaaraam uma kala socno meel allaale meeshuu arka waa ka shaqaysanaya xoolahanna meel allaale meeshuu ka jamcin karaya waa jamcinaya himadiisu waa maxay wax jamci laakiin waxaani dariiq xalaal ma kugu soo galeen ma dariiq xaaraam ay kugu soo galeen ma rabbi baa raalli kaaga ah ma rabbi baa kuu caroonaya waxaaba niyadiisaba kuma jirtaba waxaasi niyadiisaba kuma jirta baabkaba uguma jirtaba sidaasoo kale weeyaan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala wa ficlanna waa mihaal waadix ah weeyaan maanta aynu arkeyno waa mihaal waadix ah weeyaan nin baa ii yimid oo wuxuu yihi sheekh dhowr iyo toban sano dowladda u shaqaynaya canada halkan maalintii dambe qofkii uu qabay dumarka ahaabaa waxay ku tiri war waa inaan guri iibsanaa maxaa yeele asxaabteedii o dhan iyo dumarkii kalea iibsadeen waa inaan guri iibsanaa war inaga daa maya ma kiraynu bixinaynaa intaa waa yahay gurigii baan iibsanay buu yihi muddo yar dabadeedba waxay noqotay inaan noqoto inay qofkii dumarka ahaa ee guriga iska joogay xaaskaygaah inay shaqayso intii weli waa nagu filaan ladahay waxay noqotay dhalinyaradii caruurtii uu dhalay oo dhalinyaraa markaa dhowr iyo toban jiraa sideed iyo toban iyo sagaal iyo toban iyo wax gaaray iyo in la yihahdo idinkana soo shaqeeya waxaan arkay buu yihi muddo kadibba caruurtii oo dhaga adayg la timid waxaan arkay buu yihi islaamtii oo dhaga adayg la timid reerka oo sii gubanaya oo sii kala cararaya un markiiba waa isgartay buu yihi meeshii la iiga yimid gurigii dib baan isaga bixiyey ijaarkaygii waan kusoo noqday buu yihi ka warran baa markaad kusoo noqotay wuxuu yihi markaan kusoo noqday noloshaydii hore ayaa iisoo laabatay caruurtii oo maqasho iyo islaamtii oo ay maqasho yihi marka waxay taasi wax kale ma aha ilaa waxa weeyaan fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih allihii rasuul baa kula dagaalamaya subxaana wa tacaala reerkaa kaa gubanaya xoolihiibaa kaa gubanaya naftaadiibaa gubanaysid adigiibaa gubanaya macnihii wax walbaa kaa gubanaya meel aad u dhaqaaqdaa waayeysa maalinta dambaad maqlaysaa waa isdilay qofki oo muxuu iisu dilay wax kale ma aha ilaa ilaahay subxaana wa tacaala buu la dagaalamaya intaa waxaa kuu dheer dadku waxay moodaan qofku hadduu guri iibsaday khalaas inay tahy qaar baan aragnaa waxay ku leeyihiin dadka sheekh toban sanaan deganaa guri ijaar ah oon bil walba aan bixinayo kun dollar waa intee marka intaa ya boqol kun soo ma khalaas guri waaba iibsan lahaaba intaa guray ii goyn lahayd waagaa markaan guriga kirada galay haddaan guri iska iibsan lahaa guri waktigiisa waan bixin lahaa maya maadan bixiseen waktigan waa hadday u badato waxaad mari lahayd nuski ma og tahay guriga hadduu boqol kun yahay boqol kunna inuu morgejka yahay markaad boqol ku iibsatid boqol kaloo aadan arkaynin baa ku jirta oo maxay tahay waa ribadii weeyaan haddaad doonaysaan qolooyinka real stateka weydiiya maanta waanan haynin mooye waan hayaa nin real stateka ka shaqeeyo shan iyo labaatan sano u shaqaynayaba waxaan ku yidhi waxaad ii keentaa guri boqol iyo toban kun ah iyo guri boqol iyo afartan kun ah boqol iyo afartan kun ah morgijkoodu siduu noqonaya bal aan arkay ii keen wuxuu ii keenay gurigii boqol iyo tobanka kun ahaa oo taqriiban boqol kun iyo ziyaado waliba boqol iyo shan kun in ahayd baan u malaynayaa oo morgijin ay saarantay inta ugu horeysa markaad kun dollar bixinaysid bil walbaba wax gaaraya ama kaba badanba shan iyo toddobaatan boqolkiiba morgajkay u noqonaysaa boqol kiiba shan iyo labaatan in ka yarna waxay u noqonaysaa kiradii guriga iyo mulkiga guriga macnihi ilaa ay kugu qaadato soddon sano iyo afartan sano guriga kiradiisi bixintiisii ijaarka iibsigiisii marka waxaad ogaataa hadduu gurigu laba boqol yahayna taqriiban lacag laba boqol gaarayso oodan halkan aadan ku arkaynin laakiin heshiiska aad saxiixday ku jirta ayaa jirtay ku talagal macnihi qolo kalea ii timid aad bay u tiro badan yihiin dadka soomaalida meesha intay ku gubteen kasoo cararaya qolo kalea timid waxay yihahdeen sheekh ilaa iyo muddo lix sano ka badan ayaan ka bixinaynay guriga lacagtiisi markaanu isniri malaha hadda lacag fiican baad ma goyseen ayaanu weydiino waxaanu niri meeqaa noo dhiman markaasaa la yidhi guriga morgijkiisiiba maydan bixininba iskaba dhaafba guriga iibkiisii iyo oo imisaa bixiseen baan ku yaro lacag lixdan kun gaaraysaanu bixinay bay yihahdeen lacag lixdan kun gaaraysaanu bixinay markaasaa la yidhi morgijkiiba weli maydan dhamayninba ribadiiba maydan dhamayninba lacagtii faa'iidad iyo dulsaarka ahaydba maydan dhamayninba macnaha gurigaa markaad iibsatid macnaheedu waxa weeyaan boqol kun uu yahay laba guri lacagtiisii weyaan oo boqol kalaa meesha iyaduna ku jirta weeyaan haddaad doonaysaanna weydiiya dadka real estateeka ah waad arki karaysaan ficlan intaa waxaa kuu dheer intaa waxaa kuu dheer qofka markuu guri iibsado waxaa jira waddankan ama waddamadan aynu ku noolnahay lacag lahaanshaha canshuurta la yidhaahdo ama broper taxi wax lagu magacaabo sanadkii laga qaado wuxuu bixinayaa korontadii wuxuu bixinayaa biyihii wuxuu bixinayaa gaaski nin isagu dadka walaalaheenna ah ee ajaanibta ah guri iibsaday baan weydiinay ka warran baan ku niri marka aada isku soo celcelisid lacagta lacagahaas oo idil bishii meeqay kugu kaliftaa taqriiban wuxuu noo ii sheegay lacag ijaarka ku dhow lacag ijaarka dadku ay ka bixiyaan lacag ku dhow buu ii sheegay markaasu wuxuu yidhi laakiin dadka kirada bixinanaya faa'iide ay qabaan aniga aan qabin baa jirta sheekh maxay tahay baan ku yidhi wuxuu yidhi dadkan kirada meeshay doonaan bay isaga guuraan buu yidhi anigu laakiin gurigaasaan ku xabisnay kama tegi karayu yidhi gurigaa waa inaan deganaad anaa iska lelena kama guri karayu yidhi marka dadku waxay u maleeyaan qofka haddii uu guri leeyahay khalaas inay tahy ta kale waxaad ogaataa boqolkiiba in ka badan boqolkiiba in ka badan shan iyo toddobaatan in ka badan qof la dhihi karayo wuxuu degan yahay guriguu lahaa ma jirto kulli kiraa lagu jiraa kira la wada degan yahay ama waddankanaynu joogno ha noqdo ama adduunka o dhan ba ha noqotaba guud ahaan qof walba kiruu degan yahay marka siddeetan wax ku dhow boqolkiiba dadka tirada badan ayaad la midta sidaa darteeda maxaa kugu kalifaya inaad ilahay rasuulkiisa la dagaalantid intaasoo dariiq maad fiirisid macnihi qofka wuxuu markiiba isku xambaarayaa inuu guri morgeja qaato nin baan arkay taqriiban dhowr iyo toban sano ka hor halkan waddankan anagoo ku cusub markaasuu isagoo oynayo calaacalaya war maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi saddex guri oo morgage ah baa layga celiyey bu yidhi maa oo maxaa kugu dhacay kii horaan qaatay bu yidhi waa bixin kari waaye waa layga celiyey ku labaad baan qaatay waa layga celiyey ku saddexaad baan qaatay waa layga celiyey oo maxaa kugu kalif wuxuu yidhi dadka saaxiibaday o dhan way leeyihin marka anna inaan yeesho weeyaan khalaas weeyaan lacagtii wax o dhan waa ka dhimanaysaa macnihi gurig waa la iibinayaa xaaladiisu markaa wixii markaa lagu heshiiyey ay noqonaysaa marka maxaa kugu kalifaya inaad ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalantid adigana reerkaagii aada gubtid reer morgage ku dhacay ma jiraan ilaa fakasho iyo kala daadashaa u sabab ah asalkooda waa ballan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala maxaa yeele guri aad ilaahay kula dagaalamayso reerkii deganaa in ilaahay la dagaalamaya maxaad ku diidaysaa ina ilahay gurigan cidladaa la dagaalami maayo dadkii deganaa buu ilahay la dagaalamaya oo xoolahoodiibuu la dagaalamaya oo naftoodii iyo diintoodii baa lala dagaalamaya naftaadii iyo diintaadii baa ilahay la dagaalamaya subxaana wa tacaala marka barako weligaa yeelan maysid wey macnihi waliajli dalika dadka aynu dhex joognay gaaladaan arkaynaa maalin walba mid isdilaya wax kalena maaha intaa un weeyaan wax kalena maaha kuwooda ka fog ee bahasha aanan qaadanin ee aada isaga ilaaliya waa ka nolol wanaagsan yihiin kuwa qaata sidaas si la-eg dadka muslimiintana la mid weeyaan laakiin waxaad ogaataa dadka muslimiinta ka zuuli maayaan inay raacayaan dadka gaalada ah latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibr wadiraacan bidirac buu nabig yihi calayh salatu salaam taaka taakaad u raacaysaan qolooyinka ahlu kitaabka ah iyo dhudhun dhudhun baad u raacaysaan macnaha meel allaala meeshay maraan waad maraysaan ilaa qofku yihahda ani guri aan leeyahay baan doonayaa ayib haddaad doonaysid waddankaagii ka dhis haddaad doonaysid lacag kaasha ka baxso laakiin maxaa kuugu kalifaya ilahay rasuulkiisa la dagaalankooda sheekhu labada aayadood keliyuu ka soo qaatay marka raxmat ullahi tacala caleyh imaamu dahabi wuxuu yidhi fahada waciidun cadiim fahada kaasi waciidun waa goodi weeyaan cadiimun aada iyo aada u weynan badan bilkhuluudi tilmaamaya waaritaan fi nnaar qofka inuu naarta ku waaraya tilmaamaya kamaa taraa sidaad arkaysidba liman caada qofka u laabtay ila ariba ribadii u laabtay bacda mawcida almawcida mawcidadii kadib iyadoo la waaniyey oo loo sheegay ribada iyo xaaraamnimadeedii iyo islaamka inuunan qabin iyo isagoo muslim abaa lagu yiri waraxan iska dhaafo ilaahay baad la dagaalam maxaa aan sameeyaa buu ku leeyahay waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo marka culimadii qayb ka mida qabtay ka warran sheekh in guryihii morgejka la qaato culimada qayb ka mida ma qabto hadalkaasi waa been abuurad weeyaan maxaa yeeley culimada islaamku waa ka siman yihiin waataynu soo neeray ribadu kitaabka allay xaaraam ku tahay oo sunnada nebigay xaaraam ku tahay oo ijmaaca culimaday xaaraam ku tahay qowlka loo nisbeynaya imaamu abu xaniifa raxmat ullahi tacaala calayh ee la leeyahay daaru lxarb guryaha ama morgajkii waxyaabaha la midka waa la isticmaali karaa qowlkaasi qowl saxa ma aha sanad saxana looma hayo imaamu abu xaniifa uga sugan yahay waa qowl sanadkiisu uu daciif yahay imaamu abu xaniifa raxmat ullahi tacaala calayh liajli dalika arrintaa dadka soo nooleynaya uu ka mid yahay yuusuf qardaawi ramat xafidahu llah arrintaa waa ku khaldan yahay sheekh aad iyo aad buu ugu khaldan yahay culimada islaamkana waa ku radiyeene mucaasiriinta ah hadalkaa isagaa hadal wax ka jiraan maaha marka waa qowl khalad ah qofka qaatana khaladkaa ayuu ku dhacaya isaguna ka fatwooday iyo kan qaatay labada waa isku mid weeyaan ribadii waa u bareereen marka kamaa taraa sidaad arkaysid liman caada qofka ku laabta ila ariba bacda almawcidati falaa xawla walaa quwata ila billah buu sheekhu yihi falaa xawla walaa quwata ila billah xoog iyo xeelo toona ma jirto ilaa ilaahay bay u sugnaatay subxaana wa tacala qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam aayadihii intaa waa ka badnaayeen sidaynu tilmaanay suurat lbaqarana aad buu ilahay ugu celceliyey subxaana wa tacaala aayadihii ugu dambeeyey qur'aanka kariimka soo dega ayayna ahaayeen aayaadka ribada qaala nabiyu sala allahu alayh alih wasalam xadiidkii cabdullahi bni mascuud weeyaan iyo abu hurayra xadiidkiisii bukhaariy muslim ba ay soo saarayeen xadiidka abu hurayra bukhaariy muslim ba ay soo saarayeen wuxuu rasuulku ugu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta ka fogaada waxaa ka mid ahaa aklu riba wadakara wuxuu sheegay nebigu calayh salaatu wasalaam toddobadoodii waxaa ka mid ahaa aklu riba ribadii oo la cuno wa qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam xadiidka cabdullahi bni mascuud fii saxiixi muslimin tirmidina uu warinayo wuxuu nebigu ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh lacana allah allaha lacnado aakila riba qofka ribada cunaya allaha lacnado wa mukiilaha qofka cunsiinayana allaha lacnado qofka cunaya ee isagu qaadanaya iyo qofka cunsiinaya ee siinaya labadaba allaha lacnado lacnaduna macnaheedu waa maxay waa tardi iyo bucdi can raxmat illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay somuuna lacnadin shayطaan nacam mila dalik weeyaan haddaba ma banaano lacnadu sidaynu arki doonno in qofka muslimka la iska lacnado wax banaan maaha xaraam weeyaan haddana waxaan arkaynaa meeshan qofka ficilka la yimid inuu rasuulka lacnadayo salawaatu اllahi wasalaamu calayh marka qof muslim ah oo guri morgeja degan lacnad allah kugu rida ma dhihi karaynaa maya maxaa yeele khaatimada allah yaqaano subxaana wa tacaala ma banaana laakiin xaaladda uu ku sugan yahay lacnadii nebiga ku dhacaysa salawaatu اllahi wasalaamu calayh lacnadii nebiga ayaa ku dhacaysa oo tii allah ku dhacaysa subxaanah wa tacaala lacana allah allaha lacnado weeyaan macneheedu marka ti alle iyo tii nebigaba waa ku dhacday salawaatu اllahi waslamu aleyh rawaahu muslimun baa wariyey watirmidiyuna waa warinaya fazaada tirmidi wuxuu ku daray wa shaahidayh labada qof ee markhaatiga u kala ahna sidaasi la eg wa kaatiba qofka wax u kala qorayana waa la mid weeyaan kaatibka kaatibkuna waa la mid kaatibkii maanta waxaa noqonaya qolooyinka bangiyada ka shaqeynaya somaydan arkin waa kaatibkay soo hosgelayaan waa malcuuniin weeyaan iyaguna lacnad baa ku dhacaysa lacnad baa ku dhacaysa dadka noocaas oo kale a walaa markhaatigooda iyo shaahidkooda lama yeelayo shareecada islaamka maxaa yeele waa majruuxiin weeyaan wa qaala salى اllahu alayh alih waslm xadiid cabdullahi bn mascuud warinayey imaam axmed bn xambalna warinayey nisaa-i sanadkiisuna saxiix yahay sheekh naasir اdiin albanina uu saxiix yeelay ayaa wuxuu ku oranayay rasuulka salawaatu اllah wasalaamu alayh aakila riba war qofka ribada cuna iyo wamuukila kan cunsiinaya wa kaatiba ka u kala qoraya intuba lacnad bay lacnad baa ku dhacday idaa calimuu dalika hadday arrinkaa og yihiin arrinkaa hadday og yihiin lacnad baa ku dhacday malcuunuuna weeyaan dhammaantooda kuwa la lacnaday calىa lisaani muxamedin baa lagu lacnaday carabkii nebi muxamed salawaatu اllah wasalaamu aleyh yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah kuwaasi carabkii nebiga lagu lacnaday salawaatu اllah wasalaamu aleyh maalinta qiyaamaha marka waa lacnadan yihiin weeyaan axaadiista ribada kusoo aroortay aad bay u tiro badan yihiin nebiga alayh salatu salaam habeenkii la dheelmiyey ayuu wuxuu arkay salawaatu اllahi wasalaamu alayh wuxuu yihi waxaan tegey naarti halkan ayaan arkayoo jibriil baa la socday salawaatu اllahi wasalaamu aleyh nebiga wuxuu soo arkay nin isagu webi dhiiga dabaalanaya qarka webigana uu taagan yahay nin dhinaciisana iyolaan dhagxan aad u tiro badan nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam ninkan waa soo dabaalanaya oo soo dabaalanaya markuu dhinaca maraya ee uu doonayo inuu soo baxo ninkan dhaguxuu qaadanayaa afku kaga dhufanaya afku intuu kala qaado dhufashadii uu ku dhuftaybu wuxuu la tegayaa malaha bartanka webiga waa soo dabaalanayaa mar kale markuu meeshii marayo kanna ma daalo oo dhagaxa kama daayo kanna meesha kama tago waa naartii weeyaan halkaasoo ciqaabtu marka uu uu kula kulmayaa qofka ribada cuna axaadiis aad u tiro badan ayaa ku soo aroortay bacd riwaayaat ayaa waxay tilmaamayeen qofka isaga in qowlaladiisii la dildilaacinayo afkiisii in la dildilaacinayo ribada uu ku cunayey wahaakada wacala ayati xaal inuu naar gelayo shaki ma laha qofka ribada cuna inuu naar gelayo shaki ma laha hadduu ku dhinto uusan ilaahay uga toobad keenin subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam xaju lwadaac hadaladii ugu dambeeyey ee khudbadii dheereed uu akrinayaba waxaa ka mid ahaa war ribadu alaa ina riba aljaahiliyati kuluha mawduuc xadiidka fi saxiixayn jaabir bn cabdilah radi allahu tacaala canhuma iyo keyrkiisaba ay warinayaan war wax allaaliyo wixii ribo ahaa oo dhan ee jaahiliga aad ku dhaqmi jirteen wax laga tegey weeyaan dhammaanteedaba waa mawduuc weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ribada ugu horeysa een reerkayga ka mancinayo waatan adeerkay cabaas bn cabdilmualib adeerkii alayhi salaatu wasalaam cabaas bn cabdilmualib ribo uu lahaa isagu xoolo ziyaadaa weeyaan uu dad ku lahaa taasuu yidhi wax ka jira ma jiraan xoolahaagii asalkaad leedahay fain tubtum maxay ahayd falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad ilaahay u toobad keento xoolahaaga asalkoodii baad leedahay ziyaado ma lihid laguna dulmin maayo oo xoolahaagii ka tag lagu wada oran maayo asalkii baa lagu siinaya khalaas halkaasaynu ku dhammaatay nebigu wuxu yihi alayh salatu salaam ribada ugu horreysayn islaamku ku diidi doono tan adeerkay weeyaan wahaakada saasaa la doonayaa qofka haddii ilaahay subxaana wa tacaala talada gacantiisa uu geliyo dulmiga ay reerkiisu la imanayaan inuu qabto maxaa yeele rasuulka calayh isalaatu wasalaam wixii ugu horreeyey ee ribo uu xaaraam yeelay ribadii adeerkiisa ahayd cabaas bn cabdilmualib radia allahu tacaala canhu wa ardaah ribadiisii baa la xarimiye wax ugu horreeye ribe ay ku dhacday xaaraam yeelideeda nebigu uu xaaraam yeelay salawat اllah wasalaamu aleyh tiisay ahayd marka mila dalika cumar bn cabdilcaziiz raxmat اllahi tacaala caleyh maalintii loo dhiibay maamulka islaamka inan ree bani umayu ahaa ree bani umayana waxay ahaayeen jabaabira u tirinaya caalamka islaamka umaray ahaayeen xoolihii islaamka ee beyt lmaali muslimiin gacantay ku dhigeen siday doonayeen bay ku takrifari jireen dahab iyo fido waxee islaamku uu lahaa reerahoodii baa ka aada oga dhargay cumar bn cabdilcaziiz radia allahu tacaala canhu wa ardaa wixii ugu horreeyey hawshii ugu horreysay uu qabtay waxay ahayd inuu xoolahaas o dhan ka soo xareeyo oo beytka maalmuslimiin kusoo shubo ilaa xaaskiisii uu ka soo gaaray faatima binti faatima uu ka soo gaaray oo uu ku yidhi wax allaaliyo waxay dahab lahayd ay ku xaragooneysay beyt ilmaal muslimiin buu ku shubay maxaa yeele aabbaheed oo ahaa amiir almu'miniin meesha uu ka keenay beyt ilmaal muslimiin weeyaan xaqna uma lihid buu ku yihi waa ka soo qaaday oo beyt ilmaal muslimiin buu ku shubay maalintuu cumar bn cabdilcaziiz dhintay baa gabadhii waxaa lagu yidhi war xoolahaagii baytilmaal muslimiin bay ku jiraan qaadaa lagu yidhi haddaa lagu siinayaa maya bay tiri maxaa dhacay waxay tihi isagoo noolba haddaan caasin waayo oon la soo bixi waayo maanta ma isagoo dhintay baan caasiya gabar mu'minada bay ahayd oo taqiyad ah ayib nebigu calayh isalaatu wasalaam haddaba wixii ugu horreeyey uu xaaraam yeelay ribo waxa qalinku uu ku dhuftay waxay ahayd ribadii cabaas ibna cabdilmualib alkabiiratu athaamina kabiirada sideedaad haye nacam ayib lacagaha loonka ah ee iskuullada lagu dhigto waa mamnuuc weeyaan maxaa yeelay qofku wuxuu bixinayaa uu waqacayaa marka uu qaadanayo loonka isaga ah ama banki ha ka qaato ama meeshuu doonaba ha ka qaato lacagta aada saxiixaysa macnaheedu waxa weeyaan waxaan ogolahay inaan bixiyo morgajka iyo ribadii saxiixa isagaa macnuhu waxa weeyaan waxaad waqacaysid waa ribada waxaad waqacaysaa marka waa maxay waa dagaal inaad ilaah iyo rasuulkii la gelaysid salawaatu اllah wasalaamu calayh marka ma banaana laa taa walaa tulamida toona ma banaana qof nacam ayib haddii qofkii marka isagoo aan jaahilka arrintii uu ku dhaco muxuu samaynaya ilah ha u toobadkeena subxaana wa tacaala wixii asal lagu lahaa xoolahan ha bixiyo fain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun wixii xoog looga qaatay iyo ziyaado waa waa arrin kale weeyaan isagu dembi ma laha markaa qofki laakiin wixii asalka ahaa inuu bixiyo xaq loogu leeyahay weeyaan kabiirada sideedaad waxa weeyaan akl maali اlyatiimi dulma in la cuno xoolihii agoonta dulmi in lagu cuno xoolihii agoonta in la cuno waxay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn dembiyada waaweyn bay ka mid tahay in ilaahay looga toobad keeno mooye subxaana wa tacaala cafina la weydiisto dadkaa xoolahoodii la cunay mooye si kale unan ilaahay ku dhaafaynin subxaana wa tacaala yatiim yaa ah yatiim waxaa ah ilmihii yaraa ee aabihii dhintay ee aan qaan gaarin yatiim weeyaan hadduu qaan gaaro khalaas waa ka baxay xaddigii yatiimka yatiimka haddaba caawintiisii garabgalkiisii taageerkiisii waxsiintiisii waa shay waajib ah weyaan shareecada islaamka wuxuu waajib ku noqonayaa qofkii marka ugu dhow rixm iyo qaraabo wuxuu waajib ku noqonayaa qofkii lagala dardaarmay agoonka isaga ah inuu u ilaaliyo xoolihiisii u istaago taasuu waajib ku noqonaya inuu u kaco ayaana la doonaya agoonka xoolihiisii in la cuno marka waa dulmi laba mid weeyaan marka qofki gacanta ku hayay inuu yahay qof ka maarmi karaya oo markaa uu iska dhaafo inuu yahay qof aan ka maarmi karaynin oo xoolihiisii ugu tijaaraynaya markuu ugu tijaaraynayana maalan waad qaaday safar baad u gelisay xoolihii meel hiblaayaad ka soo iibinaysaa ama waxbaad soo iibinaysaa halkanaad kasii iibinaysaa inta aad sii socoto sii socodkaa iyo soo socodkaa iyo nooligii aad si gaariga kusii raaci lahayd iyo intaad meeshaa joogtid waxaad cuni lahayd iyo sahaydaadii kale iyo waxaasaad oga baahantahay arrinta iyada haddii aad ka maarmi karayso rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman kaana haniya falyastacfif waman kaana faqiira falya'kul bilmacruuf qofkii hani ahee tanaad ah ha ka maarmo qofkii faqiir ee sabool ahna falya'kul bilmacruuf macruufna waxaa la yidhaahdaa waxaanan xadgudub ahayn wuu inoo tilmaami doonaa sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh wax macruufa ha ka cuno amaa xoolaha agoonta oo loo dhowaadaa waa shay mamnuuc ah ilahay waa inaga reebay subxaana wa tacaala ayaad aada u tiro badan oo qur'aanka kariimka ayaana ku soo arooray qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina yaأkuluuna amwaala lyataama dulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira ina aladiina kuwa yaأkuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta xoolaheedii cunayaan agoonta xoolaheeda kuwa cunayaan dulman si dulmi a weliba ku cunaya agoonta xoolaheedii dulmiga kuwa ku cunaya buu rabbi yihi subxaana wa tacaala inamaa yaأkuluuna kuwaasi way cunayaan fii buطuunihim calooshooda waxay ku ridayaan ay ku cunayaan waa maxay naaran naar weeyaan qofkii xoolaha agoonta cunayay kaأnamaa inuu naar cunaya marka waa jamra waa dhimbil naar a weyaan colihi agoonta calooshooda aad ku ridaysay naar weeyaan inagooda agoon baa lamaba yaqaanaba qofka markuu dhinto khalaas inta rag ahee ka agdhow xoolaha unbaa iska leh inta ka agdhow unbaaba iska leh xoolaha taasina waa xaaraam weeyaan waxa la cunaya waa naar wasayaslawna inta haddii lagu daynaya wax dhan bay ahaan lahayd rabbi wuxuu yidhi wasayaslawna way gelayaan kuwa iyagaa saciiran naarta saciiray gelayaan kuwaasi waxay gelayaan waa naarta saciira ah halkaasay gelayaan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala calooshooda waxay ku ridayaanna waa naar aakhirada dambena saciiray gelayaan wa qaala tacaala alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanina maallalyatiimi kii agoonkaa xoolihiisii ha u dhowaanina ilaa bilatii tii inaad ugu dhowaanaysaan mooyaane hiya iyadu axsanu wanaagsanayd ta wanaagsanna maxaa loola jeedaa wax kale ma ahe waxa weeyaan ta wanaagsan waxaa loola jeedaa inaad xoolahoodii u tijaaraynaysid ood u gadgadinaysid ood u ilaalinaysid ood u dhowraysid marka saboolna waa tahay adigii baa saaxiibu ciyaal ah reerkaagii baadan ku fillayn xoolahooda tijaaradaad markaad gelinaysid in aad wax aanan badnayn isla markaana aadan gaajo naftaada ugu dhimanaynin inaad ka cunto dhibaato ma leh si dhexdhexaadaa la doonaya inaad ku xadgudubtidna lama ogla lama ogola inaad adiga naftaadiina ka dishid oo lama ogola waayo adiga haddaad dhimato yaa iyagii iyo kuwaaga iyo kuwoodiiba yaa dhaqaalaynaya marka si macruufaa la rabaa marka aayana aayaddii aynu soo akrin inuu rabbi ku yihi subxaana wa tacaala waman kaana ghaniyan falyastacfif cafaafnimaduna waa dhowrsanaanti weyn ha iska dhowro ha iska ilaaliyo waman kaana faqiira falya'kul bilmacruuf macruufkuna waxaa la yidhaahdaa wixii curfiga bini aadanka markaa isla garanayaan oo ah shay aanan in lagu fogaado o lagu talax tagana ahayn in laga gaabiyana ahayn dhexdhexaad ah taasaa loola jeedaa goormaa la haynayaa marka xoolihii agoonta ilaa muddo intee la eg weeyaan xoolaha agoonta qofku waa haynayaa ilaa ay ka qaangaaraan qaangaar ma ahe weliba ilaa caqligooda in ay xoolaha ceshin karaan aad ka malaysid adigu inaad wadid weeyaan oo aada markaa iyagii aad tiraahdid inaad bartid xoolihii iyo tijaaradii iyo wixii la mid ah iyo ilaa xoolihii marka iyagu ay ka ceshin karaan alla wuxuu leeyahy fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddii aad ka dareentaan rushdi rushdigu waa caqligiisii inuu waafir yahay oo taam yahay markaa oo xoolihii uu garanayo khasaarihii uu garanayo faa'iidadii garanayo tijaaradii garanayo wax is samaysan karayo xoolihiisii rogrogan karayo ceshan karayo marka haddii aad ka dareentaan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala faadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahoodii gacanta u geliyo xoolahoodii gacanta u geliya ama in la cuno soo maaha walaa ta'kuluuha israafa wabidaaran an yakburu xoolahoodii xadgudub iyo ha u cunina ku fogaansho buu rabbi yihi subxaana wa tacaala idinkoo ka baqanaya inay idinku qaangaaraan oy weynaadaan oo caqli ay yeeshaan ka gaarsiiha isdhihin weliba markay ilmuhu yaryar yihiin agoomayna yihiin aabbahoodna xoolo oga dhintay aad bay dadku u jecel yihiinoo wax ogsoonna ma leh islaantiiyo xoolaheediiba waa isku darsan jirnay weliba islaantiiyo xoolaheediiba nin baa isku wada darsanaya waxaasoo dhan ba wada qaadanaya taasi ma bannaano marka ilaa inuu si wanaagsan xoolahaana u dhaqaalaynayo iyagii dhaqaalaynayo markaa dhibaato ma laha xoolahoodiina hadhow markay weynaadaan idinkaa iska leh wakaa xoolihiinnii gacanta ku dhiga markaa ilaahi subxaana wa tacaala abaal weyn ayuu kaga abaalmarinaya qofkaa isaga oo waa sidee nebiga wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam xadiis bukhaariyo muslim ba laba lafdi buu u kala sugan yahay macnuhuna waa isku mid wuxuu odhanaya aniga iyo kan agoonka kafaalo qaadaya aniga iyo kan qofka agoonkaa kafaalo qaadaya sidaas ayaanu nahay jannada buu nebigu yiri alayh slatu slam ana wakaafilu اlyatiimi wاlaraamil lafdiga fi saxiixi muslim haakada fi ljanna aniga kan agoonka iyo yatiimkii iyo araamishii islaantii laga dhintay carmalida ahayd qofka kafaalo qaadaya sidaasaanu nahay jannada buu nebigu yiri alayh slatu slam macnuhu waa maxay siday labadan farood far kaloo udhexaysaa ma jirto afartan suulka xigta iyo tan dheer waxa udhexeeya miyaa jira maya sidaasaanu nahay ayuu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam ama culimadu waxay yihahdeen labadan farood way kala dheer yihiine sidaas ayaanu nahay bimacnaa laba derajo isku xigta ayaanu kala teginaa wya wixii la mid ah ala ayi taxal wax udhexeeya isaga iyo nebiga ma jira salawaatu اllahi wasalaamu aleyh macnuhu sidaa weeyaan ala ayi taxaal walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala اlyatiim kii ay yatiimka ah xoolihiisa ha u dhowaanin ilaa bilatii inaad tii ugu dhowaanaysid mooye hiya iyadu axsanu wanaagsanayd qaala salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam xadiidkii bukhaariiyo muslimba warinayeen abu hurayra ayuu nebigu wuxuu ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta ka fogaada waxaa ka mid ahaa fadakara minha nebigu wuxuu ku sheegay oo ka mid ahaa aklu maal yatiim aakil ama qofka cunaya haddii hamzada la dheereeyo weeyaane madkala aakil qofka cunaya maallalyatiimi ama aklu in la cuno maalalyatiim kii agoonkaa xoolihiisa in la cuno sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh wakulu waliyin liyatiimin wakulu waliyin mid kasta oo tawalinaya ee gacanta ku dhigaya ee umuurtoodii tawalinaya liyatiimin mid agoon ah qofka agoonkaa qofka xoolihiisa gacanta ku dhigaya ida kaana hadduu yahay faqiiran faqiir hadduu yahay oo faakala uu ka cuno bilmacruuf wax macruufa uu ka cuno falaa ba'sa calayhi wax dhibaataa ma laha korkiisa wax macruuf hadduu ka cuno wax dhibaato ma leh wamaa zaada wixii ka dheer cala almacruufi inta macruufka wixii ka dheer fasuxtun xaraamun waa xaraam weeyaan fasuxtun xaraamun waa wax xaraam ahoo uu cunayo weeyaan waa halaag iyo naar uu cunayo weeyaan walmacruufna maxaa la dhahaa marka sheekhu wuxuu yidhi walmacruuf yarjicu waa u laabanayaa fiihi ila curfi اnnaas ilaa curfi اnnaas macruufka waxaa la yidhaahdaa wixii loo celiyo curfiga dadka lama dhihin shareecada islaamku waxay ku tusinaysaa inay tahay mid la shaqaynaysa ama ku shaqaynaysa zaman walba iyo makaan walba haddii la dhihi lahaa boqol riyaal boqol riyaal marka ama toban riyaal marka qofka uu joogo meelaha qaarkood wax ay taraysa maleh wax ay dhan tahayna maleh meelaha qaarkoodna xadgudub baaba loo arkaaba inay tahay marka alle subxaana wa tacaala ma xadidin maxaa yeeley shalay wixii lacag ahaa maanta lacag ma ah shalay wixii qaaliga ahaa maanta waxay qiimo leedahay ma leh baa laga yaabaa aabbayaasheeni inayna yihaahdaan reerkao dhan waxaa lagu masaariifi jiray labaatan shil masaariiftu ahayd ama wax intaa la eg maantuna maxay tahay aragtideedii baa lagu diimayaaba shilimaadkii aragtidoodii baaba lagu diimayaaba suurtagal aanan ahaynba marka lama xadidin shareecada islaamku laakiin maxay tiri waman kana ghaniya falyastacfif waman kana faqiira falya'kul bilmacruuf macruufkaasaa loo daayay oo macruufku muxuu noqonayaa waxaan xadgudubna ahayn aada u sareeya wax aada u hooseeya iyo ka dhimashana aanan ahayn meel dhexdhexaada la yihahdaa marka wlmacruufu yarjicu fiihi waxaa loo celinaya ila curf ilaa curfi اnnaas almu'miniin curfiga dadka mu'miniinta ah ma aha dadka oo idil qofka inuu yihahdo aniguba dadkan ka mid ahay maya curfi اlmu'miniin curfi الnaasi اlmu'miniin mu'miniinta haddana wuxuu ku dhihi karaa anigoo naftarkeygu mu'min baan ahay maxaad samaynaysaa marka wuxuu yihi alkhaaliina min min araad اlkhabiiثa min alأغraad اlkhabiiثa qofkaasoo khaali ka ah ama mu'miniintaasoo khaali ka ah min agraad alkhabiiثa danaysiga khabiidka ah danaysiga khabiidka ah bimacnaa dadka aanan lagu aqoonin danaysiga iyo inay naftooda noolaadaan keligii wax cunka dadka aanan lagu aqoonin ee masaalixda iyo danaha muslimiinta ka taliya dadkaa curfigoodaa loola jeeda maalan waddankan aynu joogno maxaa curfi noqon kara qofka hadduu safar galo oo magaalo kala tago ma inuu hoteelada waaweyn ku degaa ma inuu bannaankii iyo gidaaradii seexdaa maya midna ma ah meelaha dhexdhexaadka ee hoteelada iyo kuwan lagu magacaabay inuu ka seexdo weeyaan hadduuna dad ka garanayana inuu dadkaa aado oo uu ku dego dhibaato ma leh hadduu wax cunayana makhaayadaha waaweyne qaaligaana yuusan tegin gaajana yuusan isu dilin meelaha dhexdhexaadka ah calooshiisiina baahi tiri karaya ha ka cuno xoolihii agoonta dhibaato ma le markaa taasaa loola jeedaa weeye marka wallahu subxaana wa tacaala aclam su-aal baa la yidhi haddii dahabluhu miisaamo dahabkii aan u geeyey wuu iqiimiyey wuuna ii sheegay qiimeyntii wuxuu yidhi ku dar intaa waanan waanan ku daray markaasaan qaatay dahabkii dahabkaan rabay taasuma riba nacam waa riba dahablihii baa dahabka u geysay dahabkii buu qiimeeyey dahabkii markuu qiimeeyey buu ku yihi waa intaa intaa markuu ku yihi lacagtaadii ka qaado lacagtaadii ka qaado isaga tagoo meel kale ka gado dahabkii aad dooneysay dhibaato male taa ayadaa dhibaato male laakiin ninkan dahablaha markaad dahabka u geysid adoo ka doonaya dahab kale oo meesha yaalla dahab kale oo isla meesha yaalla adoo ka doonaya inaad tiraahdid dahabkaygan ii qiime dahabkan marka hore aad doonaysid baad leeda waa intee waa intaasuu ku leey matalan kaba soo qaad wuxuu ku yihi waa kun waa yahay dahabkan aan wataa waa intee wuxuu ku yihi waa shan boqol kan haddaad doonaysid shanta boqolee dhiman kusoo dar marka kan waaban qaadanayaa isagu shanta dhimanna iigu soo dar waa cayn riba weeyaan maxaa yeelay bilaal timirtii xumeed buu geeyey oo laba kiilo ah tii wanaagsanaydna waa soo qaatay nebigu alayhi salaatu salaam wuxuu ku yihi caynu riba weeyaan ninkan dahablaha dahabkaaga uge iga iibi dheh kaa kale uge kaa kale uge kan kugu qiimo fiican ka iibso lacagtaadii qaado kan alaalaaliya kaad is leedahay dahabkii aad doonaysay buu hayaa u tag kaga iibso marka ama intii ha noqoto ama ka badanba ha noqoto markaa ka iibso dhibaato ma lah markaa dhibaato ma leh laakiin kanaan u geynaya anoo dahabkan doonaya iga iibi baan leeyahay kaygii kan igu iibi maya markaa ma ma soconayso waa ribo weeyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam